بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد intaa kadib aad baad umahadsan tihiin idaacadda dana news iyo cabdi cuuke iyo dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee dhegeysanaya waraysigan walaal dowladda kenya iyo aragtida ay ka leedahay heshiiskan waxaan ka soo qaadanay oon ka fiirinaynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya xogta ama warbixinta ay ku faafisay heshiiskii kadib waxay ciwaan uga dhigtay heshiis xuduudda badda ee ay la gashay jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya waxay qortay ciwaan ay u bixisay kenya and somalia sign maritime maritime boundary agreement kenya iyo soomaaliya waxay wada saxiixdeen heshiis xuduudda badda ah marka kenya waxay aaminsan tahay in ay soomaaliya la saxiixatay heshiis agreement ayay ku qoreen warkooda ama bartooda internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda
xasan laakiin warqadaha heshiiska iyo qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ay qortay waxay qortaa tiri isha wasaaradda arrimaha dibadda agreement qoraalka warqadaha heshiiska la kala galana ee memoradian understanding of understanding ayaa ku qoran oo macnaha heshiis is-afgarad ah soo sidaa ma aha
waraaqda saasaa ku qoran memorandum of understanding ama heshiis isafgarada laakiin memorandum of understanding laftigiisu wuxuu noqon karaa heshiis labada dowladood ay galeen leanna waxaa laga wada hadlayaa qodobo muhiima waxaana dhacaya saxiix waxaana ku lafaaqan ama ku xiriirsan warbixintaas arrintaa la saxiixaya warbixin laakiin haddaan kuugu celiyo mar kale kenya waxay ciwaan ka dhigtay waxaan ka hadlayno waa wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya waxay tiri kenya iyo soomaaliya waxay wada saxiixdeen heshiis xuduudda badda ah sidaa waxaa tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya bisha abriil ee hadda aan ku jirno toddobadeedii sanadka labada kun iyo sagaalka sidoo kale warkaas oo ay dowladda kenya ku faafisay websiteka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kale oo ku baahiyey warbaahinta rasmiga ee dowladda ee loo yaqaano k k b c waxaa iyaduna ay baahiyeen kenya iyo soomaaliya oo kala kaxeeday heshiis xuduudda badda ah sidaas ayay baahiyeen warbaahinta rasmiga ee ku hadasha afka dowladda kenya intaas waxay ku dareen heshiiska waxaa kenya u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda mudane moses watongala halka soomaaliyana heshiiska ugu saxiixay wasiirka qorshaynta qaranka iyo xiriirka caalamiga ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sida ay qortay warbaahinta rasmiga ee dowladda kenya ee k b c marka dowladda kenya waxay iyadu ugu yeertay inuu yahay heshiis labada wadan ay ka gaareen xuduudda badda taas ayay ugu yeertay marka xasan websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ciwaankaas iyo cidda heshiiska qortay marka laga soo tago ma bixiyeen tafaasiil ku saabsan waxa heshiiskaasi uu yahay qodobadiisa oo kale ma bandhigeen oo ma faahfaahiyeen
way faahfaahiyeen oo waxaan soo qaadan karnaa qodob ka mida horta waxaa muhiima inaan marka xusno heshiiskan yaa goobjoogka ahaa oo yaa joogay sida ay faafisay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya xadladda saxiixa oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee nairobi kenya waxaa dadkii goobjoogka ahaa ka mid ahaa ambasador lungube hanis willam oo ah la taliyaha gaarka ah ee norway wasaaraddeeda arrimaha dibadda waa la taliyaha gaarka ah ee kenya macnaha la taliya ee arrimaha dibadda kala taliya sidoo kale waxaa joogay riina christopher oo ah gabar ka socotay safaaradda norway ee nairobi sidoo kale waxaa goobta joogay master kuwita muwangi oo ah xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya sidoo kale waxaa joogay ambasador bin ogutu oo ah agaasimaha arrimaha siyaasadda sidoo kale waxaa joogay master james kihagwa oo ah madaxa qaybta sharciga iyo qaanuunka ee kenya iyo dabcan wasiirka arrimaha dibadda watanguul oo heshiiska saxeexay warka kenya ma aysan sheeginin cid ka socotay dowladda soomaaliya oo goobta joogtay oo aan ka ahayn wasiirka heshiiska saxeexay intaa marka laga yimaado haddaan usoo noqdo su-aashaada waxaan soo qaadan karnaa qodob ka mida heshiiska qodobkaasi wuxuu leeyahay weli lama xallin calaamadinta dhulka qaaradda dhulka badda hoostiisa ee u dhaxeeya kenya iyo soomaaliya arrinta calaamadintaas ee xadka badda ee aan la xallin ee u dhaxaysa labada dal ee kenya iyo soomaaliya waxaa loo tixgelinayaa muran badeen marka qodobka ugu muhiimsan dowladda kenyana ay muddo raadinayso waxa weeye xuduudda badda ee soomaaliya ay la leedahay kenya in aan la saxiixanay oon aqbalnay in uu muran ku jiro oo aan weli la kala calaamadinin
warka ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kaas ah oo ay websitekeeda ku faafisay soo ma aha
haa sidaas weeye wasaaradda arrimaha dibadda warkay faafisay oo ku jira websitekooda sidoo kale warbaahinta ku hadasha ee afka dowladda oo iyadana k b c la yidhaahdo wuu ku jiraa sidoo kale xogtan oo faahfaahsan oo aan afsoomaali kusoo turjumnay iyo iyadoo ingiliiskii ku qoran sidii ay u qortay dowladda kenya waxaa laga heli karaa oon ku faafinay barta internetka ee somali talk dot com oo ah warbaahinta marka ugu horreysay xogtan soo shaacisay ama cilmi baarista samaysay ee usoo gudbisay ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dowladda ee kumeelgaadka ah waa gartay wasaaraddii arrimaha dibadda heshiiska gashay sidaas hadday wax u faafisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya dabcan wuu hadlay oo arrinta waa ka hadlay ma iswaafaqayaan marka hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ay sheegtay iyo hadalkii xukuumadda soomaaliya ay shaacisay ama wasiirka saxiixa ha noqdo ama ra-iisul wasaaraha soomaaliya ha noqdee
marka ugu horeysa dowladda kumeelgaarka madaxdeeda waxaan ku casumaynaa inay si fiican u akriyaan heshiiskan iyo waxaa dowladda kenya ka qortay iyadoo ay tahay xog ah public ma xog macnaha dadkoo dhan baxaysa oo la faafiyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid warbixinta ugu dambeysay oo aan maqlo oo idaacadda codka maraykanka abril koob iyo tobankeedii uu ka jeediyey waraysi lala yeeshay wuxuu yidhi horta su-aasha xoogaa sidaad u dhigtay aan wax ka baxo annaga iyo kenya heshiiska hadda horta heshiis ma aha marka heshiis la gaaro waxaa la yidhaahdaa agreement annaga kenya waxaan wada gaarnay agreement ma aha waa m o u memorandum of understanding ama heshiis isku ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu yidhi isfahamkana kuma salaysna xuduuddayada horta waxaa fiican siday tahay wax inaan u dhigno marka hadalkii waxaan kasoo qaadan karnaa ra-iisul wasaaraha wuu dheeraa intaasaan kasoo qaadan karnaa laakiin waxaa runtii muhiim ah oo ay tahay in la fahmo haddii la raaco hadalka ra-iisul wasaaraha ee tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha dowladda kumeelgaarkaa in ay kenya la saxiixatay is-afgaad ama isfahan walowba sida hadda aan sheegay ay dowladda kenya wasaaraddeeda arrimaha dibadda oo madaxda ka yahay wasiirkii heshiiska saxeexay waddan gola uu yidhi waxaan la galnay kenya ee soomaaliya heshiis ku saabsan xuduudda badda waa siduu hadalka u dhigay ama wasaaraddu ay u dhigtay haddii aad marka u raacno wasiirka ama ra-iisul wasaaraha cumar mudane cumar cabdirashiid hadalkiisa oon isfaham ka soo qaadno isla markaana la eego qoraalka loo bixiyey is-afgaranka ama isfahamka waxaa si deexan uga muuqda in dadda u dhaxaysa labada dal la geliyey muran taasoo loo fahmi karo in dowladda soomaaliyeed ay kenya la afgaratay in badda soomaaliya muran la geliyo waana kelmadda ay kenya raadinaysay inay u gudbisato qaramada midoobay si arrintaas guddi loogu saaro guddigaasna uu arrintaas u baaro isagoo raacaya xeeran iyo qaanuun caalamiya marka meesha ugu muhiimsan oo dowladda annagu aan ku haysano ama sumadda soomaaliya ay dowladda macnaha leedahay sidaan inay u dhigaan ma ahayn waxa weeye dowladda soomaaliya ma ay ahayn in ay kenya isfaham ama is-afgarad ama heshiis kala gasho xuduudda baddeeda waxay ahayd dowladda soomaaliya inay diyaarsato xogta baddeeda ku saabsan xogtaasna ay u gudbisato qaramada midoobay haddii ay awoodi karto haddii aysa awoodi karinin inay xogteeda u gudbiso saddex iyo tobanka may labada kun iyo sagaalka inta ka horeysana inay raadiso arrimo kale oo uga weecanayso maalintaa iyada ah oo sharcigu u ogolaan karo xasan aan kaa dhex galo marka sidaad sheegaysid warbixinaa laga raba ayaa tiri dowladda soomaaliya wax dhacaya miyaa jira haddii ay dib u dhigto soomaaliya warbixinta ay mataqaana qaramada midoobay ay ka sugaysay dhinaca soomaaliya laga sugaya saddex iyo tobanka bisha wax dhacaya oo dhibaato u keenaya ma jiraan
su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waana su-aasha ay ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan dawlad iyo shacab ay u baahan tahday inay runtii fahmaan oy ka dhargaan marka ugu horreysa maxaa loo baahan yahay maxaaba keenay arrintan in laga hadlo su-aashaasaan moodaa inay ka horrayso waxaan isku dayaynaa marka inaan si sahlan u sharaxo innagoo ka boodayna kelmadaha ama erayada eray bixinta ah ee badaha loo isticmaalo oo laga yaabo inuu wareer ama competition xoogaha wareer ugu keeno fahamka arrinta marka ugu horraysa waxaa loo baahan yahay waa in waddamada badaha leh ay may saddex iyo tobankeeda ka hor u gudbiyaan saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir wixii ka baxsan ee badweynta ka xiga cabirkiisa si loo badiyo arrintaana waxaa keenay waddamada badaha leh ayaa waxaa loo oggolaaday codsi iyo doodeer kadib in ay badweynta ku durkaan oo aagga loo yaqaano aagga ganacsiga ee hadda ku siman saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir in laga dhigo lix boqol iyo konton kilomitir muhiimadda dhan oo la rabo waa intaa wax dhacaya ma jiro heshiisa kismaayer noqonayo oo macnaha la cusboonaysiinayo ma jiro waan leenahay sida adduunkoo dhan lagu leeyahay saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir ayaan leenahay oo qaanuunka caalamiga noo ogolaanaya inaan inagu leenahay awooddeeda iyo ku-tagrafalkeeda iyo kakalluumaysigeeda iyo shidaalka qudisteeda iyo koontaroolideeda cidda maraysa laakiin aaggaa saddex boqol iyo toddobaatanka kilomitir ah ayaa waxaa la doonayaa in laga dhigo lix boqol iyo konton kilomitir oo dhinaca badweynta loo durko xilligan hadda aan joogno saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir wixii badweynta ka xiga waxaa loo yaqaanaa biyo caalamiya laakiin wixii ka sokeeyo dhinaca xeebta ka sooxiga waddanka iskale ayaa iskale badda iyadoo si khaasa u leh walowba iyaduna ay sii kala baxbaxdo oo ay qaybo kala noqoto marka waxaa la raadinaya waxa weeye in dhinaca badweynta lagu durko oo la gaarsiiyo lix boqol iyo konton kilomitir si arrintaa loo helo ayaa qaramada midoobay waxay soo saartay xeerar iyo sharci ay dowladuhu raacayaan waxayna ugu talagashay dhaqaale sida aan horay u carabaabayna waddamada soo koraya iyo waddamo fara badan waxay ku qaadatay xogtaasi muddo aad u dheer oo gaaraysa labaatan sannadood oo mar walba dib loogu dhigayay inay soo gudbiyaan xilligan hadda ah dowladda soomaaliya sida dowladaha kale looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inay gudbiso cabirka dhulka badda hoostiisa ee ka baxsan saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir laakiin ma jiro arrin ka dhigaysa shardi ama qasab dawladaha aan badda la wadaagno inaan la galno heshiis si aan xogteennii ama cabirkeennii wixii ka badnaa saddex boqol iyo toddobaatan si naloogu badiyo ay qaramada midoobay nooga aqbasho arrintaasi ma aha arrin xeerka qaramada midoobay ku qoran hadda ka horna waan sheegay waxaa tusaale u ah dawladda kenya waxay gudbisay xogteedii bisha march tobankeedii sanadka labada kun iyo sagaalka heshiiskana waxaan la gallay abril toddobadeedii sanadka labada kun iyo sagaalka halkaas waxay ku tusinaysaa in aysa shardi ahayn in kenya ay annagana soo marto oo heshiis nala gasho si ay xogteeda loo aqbalo sidoo kale dawladda yemen oo xuduud badeed nala leh dhinaca maaragtay cadan ama jasiiradaha suqadara xogteedii iyaduna way gudbisay iyadoo aan na soo marin aanana heshiis la saxeexan isfahama sidoo kale jasiiradda sicali ee badweynta hindiya aan ka leenahay xuduudda iyaduna way gudbisay iyadoo ayna soo marin ayna wax heshiisana wada gelin intaasoo dhamme marka waxay ku tusinayaan namber kow inaan heshiis dhacaynin namber labo inaysan shardi ahayn namber saddex waxaa loo baahan yahay inay tahay in la kordhiyo oo aan badweynta ku durugna aaga aaga ganacsiga loo yaqaano oo hadda ah biyo caalamiya inaan ku durugno waxaa xusid mudan marka in dawladda kenya ay nooga faa'iidaysatay laba arrimood namber kow waxay muran gelisay saddexda boqol iyo toddobaatanka hadda noo cabiran oo aan hore u haysanay ayay muran gelisay oo meesha muranka ku jiro waa halkaa iyada ah aagga la kordhin doono oo lix boqol iyo kontonka kilomitir laga dhigi doonana waxay tiri aaggaasi ma kala calaamadsano ama si isdul saaran ayuu loogu calaamadsan yahay iyadana waa in la fiiriya waxaa heshiiska ka mid a oo qaybaha ugu dambeeya ka mid a in ay kenya tiri qaramada midoobay waxaan ka codsanaynaa inay tixgeliyaan labada wadan isfahankooda oo aan waxaan isku fahanay aysan caqabad ku noqonin macnaha kenya waxay afdigaysaa qaramada midoobay laba goor ayayna qoraalka ku celisay oo waxay tiri qaramada midoobay waxaan u sheegaynaa inaysan caqabad ku noqonin aagga lagu muransan yahay ee labada dowladood isla fahmeen iyo mustaqbalka aagga la calaamadin doono inaysan isagana caqabad ku noqon ayaan u sheegaynaa ayay tiri arrintaan heshiiskay ku xukuntaa
marka waxaad leedahay arrinta ku saabsan midda qaramada midoobay ay warbixinta ka sugaysa soomaaliya iyo dalalka badaha leh iyo midda heshiiska kenya soomaaliya galeen waa laba arrimood oo aan shaqo isku lahayn laakiin ay kenya doonaysay inay arrintan ay samaysato waan u hirgashay
arrintaasi kenya doonaysay waxaana ka faa'iidaysanaysay saan hore u sheegnay tabardarideena iyo waxaa ina haysta iyo dhibaatada inagu dhacday ayay ka faa'iidaysanaysay soomaalida waxay ku maafaadaa laxiba lageed ayay u xaarataa laxiba lageed ayay u xaarataa micnaha idaha ama xooluhu markay fadhiisanayaan khaasatan ariga raabka ayay dhulka ku faarfaanaan oo ciidda ku filciyaan kenya nooma danaynayn danaheeday qabsanaysa soomaaliyana waxaa la gudboon inay danaheeda qabsato muhiimaddu marka waxa weeye kenya arrintaasay ka faa'iidaysanaysay sidaan hore u sheegayna dowladuhu heshiis way geli karaan waa arrin iyaga iyaga u yaalla laakiin waa in labada dowladoodba ay heshiiska ka wada faa'iidayaan hadda saan soo xusay khubro badan oo soomaaliyeed oo aad cilmiga badaha ugu takhasusay ayaa jira oo waddanka gudihiisa iyo dibadda laga heli karo waxaa jira dad badan oo saaxiibo aan nahay oon kaashan karno waxaa jira inaan wakti badan heli karno sida heshiis ka muuqata waxaa joogay wasiirka dowladda kumeelgaalka mudane cabdishakuur oo keliya meesha dhinaca kale ay ka joogeen dad heer qaran ah oo dhinaca qaanuunka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhinaca dowladda norway dad ka socda sidoo kale waxaan maqlay in dowladda soomaaliya ee norway wax ka caawinaysa oo lug ku leedahay arrintaas waxaa jira waxa la yidhahda luuqadda ingiriiska conference of interest haddii dowlad adiga ku caawinaysa ama adiga dowlada ay haystaan ama adiga urur ama qola aad macnaha arrin idinka dhaxayso haddii cid kale oo qoladaas kaaga dhow ama saaxiib ama agreement ama ganacsi ka dhexeeya ay tahay waxaa muhiima in arrintaas la caddeeyo ama in qoradaas aan laga yeelin ee la tirinta ay tufsiirayso sababtay tahay waxaa muuqata qolada kale inay kaaga dhow yihiin ama ay danahooda ku wataan waxaa kaloo xusid mudan in la xuso dowladda norway waa dowlad aad macnaha faac ugu leh ama ugu xeeldheer qudista dhinaca shidaalka khaasatan waxay leedahay qalab aad cadir u ah oo wadamada shidaalka la soo baxa ama shirkadaha shidaalka soo saara ay ka jiraysaan waxaa xusuud mudan dowladda kenya inay ku mashquulsanayd shidaal inay qodato khaasatan dhinaca badda hadda ka hor waxaan ku faafinay cilmi baaris kale ama xog kale oo aaga laamu in dowladda kenya ay ka qodayso shidaal oo ay shirkado keentay sida warbaahin badan oo caalamiya ay qoreen oo dowladda kenya ay ka mid tahay oo dowlado fara badan ay ka mid yihiin waxaa kaloo xusid mudan arrintan iyadaa in ay faafisay marka ugu horreysay bisha abril saddexdeedii inay faafisay laba wakaanadood ama laba warbaahinood oo waaweyn oo macnaha midna ay tahay xunaha midna ay tahay zaynab view oo runtii warbaahino aad u afdheer ah inay faafiyeen ciwaan ah kenya soomaaliya sign maritime boundary agreement agreement micnaha labadaas shabakadoodaas soo sheegayba waxay qoreen kenya iyo soomaaliya waxay kala saxeexdeen heshiis dhanaca badda ku saabsan waana shirkadii macnaha shabakadii ugu horreysay oo caalami ah oo arrintan soo faafisa intii aan la daamicinin taas waxay kutusinaysaa inay china ka warqabto oo kenya dhinaca shidaalka wixii ku saabsan ay warka hayso xasan waxaan ku weydiinaya marka arrimahaas hadda haddaad ogeydeen horena waad u sheegteen siliyaa dabcan xukuumadda ama dawladda madaxweynaha uu ka yahay sheekh shariif si kooban adaa usoo koobaya u caddee dadka soomaalida ku dhegaysanaya ma u gudbiseen mise umaydnaan gudbin
waa su-aal runtii aada iyo aada muhiim u ah waan soo koobaya cabdiraxmaan aadan ibraahim professor tipi oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeen islamarkaana ah wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda annagoo tixgelinayna taytalkiisa ama xilkiisa oo ku saabsan dhinaca badda ayaan waxaan la xiriirnay bisha maarso labadeedii sanadka labada kun iyo sagaalka markaan toban cadda war ka weynay ayaan haddana waxaan la xiriirnay maarso labaiyo tobankeedii oo uu faahfaahinay xogta iyo waxa aan u hayno wax jawaab kamaana helin isla markaana naguma uu soo noqonin xogtii aan u diray email ayaan kula xariisay sidoo kale bisha maarso afarkeedii sanadka labada kun iyo sagaalka waxaan la xiriirnay safiirka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya oo la yidhaahdo doctor cilmi axmed ducaale waxaan la xiriirnay safiirka afar goor bisha maarso maarso saddexdeedii afarteedii iyo shanteedii iyo koob iyo tobankeedii laba goor email baan u dirnay xogta oo dhammaystiran intaanaan faafinna waa u dirnay asbuuc markaan jawaab ka weynana waxaan kula xariiray khadka telefoonka annagoo eegayna maadaama uu qaramada midoobay soomaaliya u fadhiyo kenyana ay qaramada midoobay usoo gudbisatay cabir badda soomaaliya ee ay ku cabirantay soddon iyo sideed kun oo laba jibaaran waxa uu kala socdo iyo waxa uu ka qaban karo safiirku wuxuu bixiyey jawaab ah arrintaas soomaaliya way xaq u leedahay adduunku wuxuu xaq u leeyahay waan ahay runtii jawaab ku habboon wixii la weydiiyey sidoo kale bisha maarso labaatankeedii ayaa xilli uu wafdiga madaxweynaha sheekh shariif uu joogay nairobi ayaa ibraahim daa-uud cabdalla oo ka tirsan bahda soomaali coob wuxuu xogtan iyo cilmi baaristan gacanta ka geliyey sheekh xasan cabdi mursal oo ah xildhibaan islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha ayuu gacanta ka geliyey xogtan iyadaa taariikhdaasna waa maarso labaatankeedii sidoo kaleeto bisha maarso soddonkeedii xilli wafdiga madaxweynaha uu marayey dalka qatar ama dooxan uu shir ku jiray ayaa waxaan la xiriirnay xafiiska madaxweynaha khaasatan qaybta qaabilsan saxaafadda waxaanu u sheegnay inaan xog hayno iyo inaan xogtaan usoo gudin karno waxaan la xiriirnay cabdulqaadir maxamed cusmaan barnaamij loo laguna yihaato sidoo kale soddon iyo kowdii ayuu noo soo jawaabay sheegayna inaan xogta iyadaa aan la wadaagi karno oo aan u gudin karno waxaan markaa xogtaan u gudinay barnaamij oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha sidoo kaleeto sidoo kale waxaan isagana la xiriirnay oon xogtaan u gudinay sidaan hore u sheegnay wasiirka cafwan aan meesha hore waxay ku daro xafiiska madaxweynaha intuu joogay qatar ayaan la xiriirnay aakhirkiina waxaa xogtu uu helay bisha abril labadeedii kabacdina wuxuu la soo xiriiray xafiidka somalisom adcam khaasatan sifatiraha guud ee somalisom wuxuuna ka codsaday xafiiska madaxweynuhu in xogtaas dib loogu hakiyo oo aan la faafinin ilaa iyo bisha abril oo hadda ku jirno tobankeedii sanadka labada kun iyo sagaalka xogtaasna ay akrin doonaan ayna si kooban madaxweynaha ugu gudin doonaan islamarkaana xafiiska ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid loo gudin doono sidoo kale bisha afraad hadda aan ku jirnay abril labadeedii sanadka labada kun iyo sagaalka waxaa xogta gacanta ka geliyey amiin yuusuf khasaaro oo ka tirsan bahda somaalisom isagoo jooga muqdisho wuxuu gacanta ka geliyey wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga sulaymaan falaas roble ayuu xogta gacanta ka geliyey arrintan oo dhan oo faahfaahsan oo midalba taariikhdeedii ay wadato iyo sawiradeedii macnaha xogta annaga u dhiibeyno wasiirada qaar ka mida waxay ku jirtaa barteena internetka somali coviladsam marka dowladdu waxaan leenahay laga soo bilaabo bisha march bilowgeedii ilaa iyo intaysa heshiiska saxiixin xogtaas waxaan ku dadaalaynay inaan dowladda soomaaliya gacanteeda ka gelino annagoo siinayna muhiimadda ay xogtaani leedahay in dowladda soomaaliyeed ay u noqoto meel ay wax ka bilowdo waxaa kulli baaqnaa tixraac fara badan oo cilmi baarinta meelihii lagu sameeyey iyo iyo iyo macnaha meelihii la tegey iyo wixii la baaray iyo iyadoo macnaha fudud dowladda marka aad baan ugu dadaalnay inaan u sahlo si ay macnaha uga taxadarto kenya inaysan badda soomaaliyeed ku darsanin laakiin nasiib daro arrintaasi ma dhicinin annaguna markii shabakadaha caalamiga ay abril afarteedii faafiyeen in kenya iyo soomaaliya heshiis masar ku saabsan ay gelayaan ayaan xogtii faafinay si aan ummadda soomaaliyeed ugu shaacino waxaan hayno marka xasan adigoo mahadsan intaas oo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan haddii aad balle xiriirsan oo aad gudbiseen waxaad leedahay ama aaminsan tahay dowladdu heshiiskan waa u bareertay dowladda soomaaliya ula jeedaa
waxaan leeyahay dowladdu xogogaal bay ahayd markay heshiiskan saxiixaysay xaqiiqadu waa midaas intaas oo xariir ayaan soo samaynay hal bil ayaan warbixintan ama cilmi baaristan dib u dhigaynay annagoo doonaynaa in aan madaxda sare ee dowladda gacanta ka gelino si ay wax uga qabtaan leanna annagu doonta aan warbixinta ka leenahay muhiimadeedu waxa weeye in ummadda soomaaliyeed badeeda iyo dhulkeeda iyo hantideeda ay u badbaado aan lagu xadgudbin marka waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed heshiiskan iyadoo xogogaal ah oo warbixintan haysa oo la socota ayay heshiiska gashay xasan looya haddii marka dowladda kenya sida ay rabto ay arrinta u dhacdo oo dowladda soomaaliyeed ay xoogaal tahay mas-uuliyiintooda ay xoogaal ahaayeen waxa dhaca markaas oo sida kenya ay u rabto ay wax u dhacaan mas-uuliyadda dhanka soomaaliya waxaa qaadaya inaad leedahay ciddii markaas dowladda madax u ah ee aad u gudbiseen qoraalkan
heshiiskan wixii ka yimaada oo hagarjaamaha ama dhibaato ummadda soomaaliyeed ku ah waxaa mas-uuliyaddeeda yeelanaya dowladda kumeel gaarkaa ee xilligan jirta laga soo bilaabo madaxweyne sheekh shariif ilaa iyo ra-iisul wasaaraha ilaa iyo golaha wasiirada sidoo kale waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya haddaysan ka qaadanin tallaabada ku habboon baarlamaanka dowladda kumeelgaarka ayaa isagana mas-uuliyaddeeda qaadaya laanna heshiiskan qaybka ama mustaqbalka ilaah baa garanaya laakiin sida ku qoran xeerarka badaha ee caalamiga waxaa laga filan karaa haddii labada dal isla ogol yihiin aag lagu muransan yahay inuu jiro inay macnaheedu tahay in lagu kala saaro oo hay-adda qaabilsan ee qaramada midoobay ee guddiga badaha u qaabilsan in labada dowladoodba ay u gardiisaan loona gar noqo gartii macnaha xilligaas la naqana gari laba ninka ama laba dawladood kama wada qosliso haddii dawladda soomaaliya laga xukumo dhul oo dawladda kenya loo xukumo waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya ciddii heshiiskaas xeeday oo aan dhegaysanin qayladaanta iyo codka dheer ee kasoo yeeraya ummadda soomaaliyeed noocay doontaba ha ahaatee
xasan qodobkaas aan ka gudubno waxaa magaalada muqdisho yimid nin ka mid a koongareeska maraykanka gaar ahaan waxa uu madax yahay guddi hoosaadka koongareeska uu leeyahay oo asaga guddoomiye u ahaa dhinaca xiriirka qaaradda africa muqdisho yimid ninka lagu magacaabo donald bayn maxaa xog ah ama warbixina ood ka haysaa sababaha uu muqdisho u yimid iyo cidda wada hadalka la yeeshay ee mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan maxay ka wada hadleen
donald bayn waa congressman laga soo doorto gobolka new jersey waa siyaasi rubcadaha wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga xisbiga dimuqraatiga waxaa intaa usoo dheer inuu madax ka yahay gudahoosaadka aqalka congresska khaasatan africa qaybta africa qaabilsan sidaan ka akrinay warbaahinta maraykanka donald bayn wuxuu u yimid saddex arrimood ee soomaaliya arrinta koowaad oo ah burcadbadeeda oo soomaaliya aada ugu sii badanaysa ama dhibaato u geysanaysa dowladaha ama maraakiibta caalamiga ee maraya badda soomaaliya ama meel ka fog badda soomaaliya khaasatan iyadoo kusoo aadaysa in kabtan maraykana la haysay qodobka labaad oo u yimid waa arrimaha nabadgelyada ee soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa inuu dowladda kala hadlo qodobka saddexaadna waa dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya xiriirkooda sidii loo hagaajin lahaa ama xiriir wanaagsan sidii loo bilaabi lahaa
qodobadaas waa gartay marka isagu marka xiriirka africa ayuu u qaabilsan yahay arrimaha maraykanka soomaaliyada waxaa hore u yimid ciidamada etoobiya iminka amisom baa joogta dagaalabaa ka dhacay ninkan congareska ah ee africa u qaabilsan dhinaca congareska maraykanka xaasan ka hor muqdisho ma imaan wax ma ka yidhi ciidamada etoobiya joogitaankoodii dhibaatooyin kale ka dhacay soomaaliya wuxuu xilligan markuu imaanayay barcadbadeeda nin maraykan ah ayay haysteen kusuma muuqato in uu danaynayay qofkaas maraykanka ee la haysto sidii loo xalin lahaa ee uusan danaynayn arrimaha kale ee soomaaliya markii ciidamada etoobiya gudaha ay joogeen soomaaliya
maya taa lama oran karo marka ugu horeysa congressman donald bain waa nin african american ah ama waa nin maraykanka madow ah oo asalkiisii ka soo jeeda qaaradda africa marka xiga saan sheegay waa guddoomiyaha guddahoosaadka baarlamaanka khaasatan africa ninka u qaabilsan donald bain wuxuu leeyahay taariikh weyn oo geeska africa ku saabsan wuxuu tegay waddamada africa intooda badan xilligan hadda ah dowladda soomaaliya waxay siinaysaa taageero weyn inuu nin degan noocaasa haya uu soomaaliya tago oo muqdisho tago fursaddaas ma aysa helinin dowladdan dowladihii ka horreeyey bal intaa keliya ma aha donald bain waa ninkii marka ugu horreysa aan aan aan aan ku ku hormaro donald bain iyo duqayntiisii sidee loo arkay oo soomaalida maraykanka ah iyo dadka maraykankaa see u arkeen marka ugu horreysa soomaalida maraykanka ah oo degan dalka maraykanka aad iyo aad bay ugu xumaadeen duqayntii donald bain loo geystay taasina waxaa keenaya markii lagu jiray muqaawamada saaliyadda dibadda joogta ee soomaaliyeed khaasatan maraykanka oo anugu aan ka warqabo waxay ahaayeen saddex qaybood qayb aada u weyn waxay ka soo horjeeday soomaaliya inay etoobiya qabsatay waddanka ornimadiisa qalqiil la geliyey ethoobiana inaysan soomaaliya sidaba aysan macnaha u gargaarayn inay dib u geysato maaha inaysa waxba karayn bay aaminsanaayeen qayladaan bay afka ku sugteen iyagoo ka faa'iidaysanaya dhalashada waddanka maraykanka ay haystaan maadaama ay yihiin dad codeeya oo u codeeya congress maantaan oo kaleeto ilaa gobol kasta wuxuu u codeeyaa cidda u masalaysa aqalka maraykanka waxay la xiriireen dadkii ay xogta siinayeen guddoomiyaha gobolka duqa magaalada senatarka kongareska way kala duwan tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo hay-adahan hadda soo sheegay waxay ku qancinayeen dadkaasi soomaaliya in ay khalad tahay in etoobiya gasho maraykankuna u ogolaado khaasatan maamulkii madaxweyne koos uu dhaqaalana ku taageero dadkii marka dhawaaqaa dhegaystay waxaa ka mid ahaa daniel bayn daniel bayn wuxuu soo saar wuxuu macnaha hogaaminayey xeer ama sharci la yidhaahdo h r two thousand three oo sanadkii labada kun iyo saddexda uu bilaabay oo uu rabay inuu ka ansixiyo aqalka congaresska iyo aqalka senatka oo ah etoobiya inay tahay dawlad warlora dawlad rajiima dawlad maaragtay dadka baabiisa oo aan xuquuqda aadaniga aadanaha tixgelinin in maraykanku ka joojiyo dhaqaalaha uu siiyo wuxuu aada uga soo horjeeday maamulka sanaawi sida ugu dhaqmo sharcigaas ama xeerkaas inuu hirgelina wuxuu u fuulay geed dheer iyo geed gaaban intaa keliya ma aha cod dheer ayuu wuxuu ku yidhi o n lm ma aha urur argagixiso sidoo kaleeto sideed iyo tobankii maarso sanadka labada kun iyo sideedda maruu yimid isagoo ka qayb gelaya shir afrika looga hadlayo oo ay cabduleen jaaradaha jaariyadaha soomaalidu magaalada minnesota ee gobolka gobolka minnesota magaaladiisa minneapolis wuxuu yidhi soomaaliya alqaacida ma joogto soomaalidu argagixisan ma aha xilligaas caasimaru ka soo noqday wuxuu yidhi caasimara ururka dibixoraynta oo jooga argagixisan ma aha cod dheer ayuu ku yidhi dawladda maraykankana wuxuu yidhi way khaldan tahay hadalladiisii haddaan ka soo qaadano wax yar donald bayn wuxuu yidhi dhibaatooyinka ka taagan geedka africa kuwaasoo uu ku tilmaamay inay mas-uul ka yihiin hogaamiyeyaasha gobolka sida hogaanka addis ababa oo ku amar taagleeya macnaha gobolka isaga ah isagoo helaya taageerada qaldan ee aqalka cad oo markaa madax ka ahaa madaxweyne bos boskii macnaha laga qaaday sidoo kale wuxuu yidhi dullaanka ay etoobiya soomaaliya ku gashay waa gardarro mana aha mid saxan sidoo kale daniel ben wuxuu yidhi xilligaa iyadaa dhibka ka taagan soomaaliya waxaa sabab u ah qabyaaladda iyo woolloorka ama qaqablayaasha waana arrin u baahan in laga gudbo oo macnaha ummadda soomaaliyeed ay ka gudubto oo wax qabsato waxaa kaloo ka mid ahaa hadalladiisii inuu sheegay inuu tegay kenya etoobiya eliteria oo markaa uu ku sugnaa ururka dib xoraynta si khaasana uu sheegay inuu la kulmay oo casimare kula kulmay sheekh shariif sheekh axmed oo markaa ahaa guddoomiyaha ururka dib xoraynta marka daniel bayn waa ninka noocaasa waa ninka aqalka congaresska mar walba u taagnaa in soomaaliya etoobiya gardarro ku gashay dhaqaalaha laga gooyo soomaalidu aysan arkakiisan ahayn waxaa kaloo mudan in la tixgeliyo ooma la fasiro muqaawamada dawlad aan siyaasad lahayn meel lama gaari karto muqaawamadu ma aha inta joogta muqdisho ama gudaha soomaaliya keliya qofka dhaqaale ahaan uga soo horjeeday dagaalkaasu dhaqaale ku bixinayay qofka cod ahaan uga soo horjeeday qofka qur-aan uga soo horjeeday iyo qofka dagaalamayey oo naftiisa hurayay oo akaalinta ugu muhiimsan intuba muqaawamada waa ku wada jireen marka waxaa muhiima in la tixgeliyo muqaawamada siyaasadeedana laysu dheella jiro intaa keliya ma aha ururka dib xoraynta waxaa xilligay cabdimare joogeen aada u taageeray jaaliyadda soomaaliyeed ee qurbaha khaasatan yurub iyo qaaradda america dad aada u fara badan oo boqolaal gaaraya oo haysta dhalashooyinka wadamada maraykanka canada ingiriiska australia iyo wadamada kale oo scandinavianka ayaa tigid goostay iyada oo dawladda maraykanku leedahay casmara waa argagixiso cidda joogta waa argagixiso ayay waxay ka tegeen casmara waxay ku fiireen ururka dib u xoraynta wixii ay qaban kareen bay qabteen marka dadkaasi waxay ciyaareen door weyn oo ah in ururka dib u xoraynta aan lagu shaamadaynin inuu yahay urur argagixisaa oo meel lagu xiro oo markaa la laayo oo la duqeeyo ama dhaqaalahooda ama socdaalkooda laxannimo oo la firinkareeyo intaa keliya ma aha jaaliyadda gobolka minnesota oo aan meesha soomaalidu ugu badan tahay urur xoog weyn oo ka jira markaana ka jiray oo la yidhahdo ururka midowda qurbijogta soomaaliyeed ayaa si toosa u casmay oo martiqaad ugu diray madax sare oo ka mid a ururka dib u xoraynta ee markaa joogay casmara oo uu ka mid ahaa brofesor cabdiraxmaan dibi doctor zakariya xaaji maxamuud iyo doctorita fawziyo ay ka mid ahaayeen ayaa si toosa casmare uga casimay oo keenay gobolka minnesota markaa kadibna kaxeeyey oo geeyey washington wasaaradda arrimaha dibadda iyo aqalka congress-ka oo uu markaa kula kulmay daniel bain oo aadna u soo dhaweeyey waxaa kaloo xusid mudan congress maanta la yidhahdo keith elson oo islaam ah oo laga soo doorta gobolka minnesota siduu kaalin weyn ka ciyaaray in ay khaldan tahay etoobiya inay soomaaliya gasho waddan xore ay tahay dowladda maraykanka oo markaa talada haysan ay ku khaldan tahay intaa waxaa dheer aan qodobkan ku darayaa dowladdii maraykanka waa isbedeshay sidaa la socotaa waxaa qabsaday barack obama oo muujinaya siyaasad dabacsan inuu kula dhaqmo waddamada islaamka ee wajagabuxu ka haysto oo ay ka mid tahay soomaaliya haddaba waxaa soomaalida la guddoon dowlad iyo shacaba waxaa siyaasaddan la yidhaahdaa siyaasaddu waxay leedahay ama wadamadu waxay leeyihiin gana joogtaa saaxiib joogtaa male cadow joogtaana male taa waxaa daliil u ah condolisa rice oo wasiirka arrimaha dibadda ee buush ahay inay libiya ka degtay iyagoon afartan sano wada xariirin waraqabataynta ku sameeyey waa taariikhdeed waxaan uga dan leeyahay marka dowladda maraykanka way isbedeshay hore uma dhicin nin magacaada inuu muqdisho yimaado oo dowladda la kulmo oo welibana qaybta africa haysta barack obama siduu ugu dhaqmayo hadda waa dareemi kartaan waxaa muhiima marka in ummadda soomaaliyeed dowladdii shacab ay ku baraarugaan dowladdii madaxweyne bush lix boqol oo milyan in ka badan ayay siisay dowladda etoobiya si ay soomaaliya u gasho si condolisa rice oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdii bush ay ka sheegtay united nationka waxaa muhiima marka ummadda soomaaliyeed inay caqligeedii yeelato maadaama dowladda maraykanku ay tahay dowlad xoog weyn oo aan la inkiri karinin innaguna aynan dagaal hadda la geli karin oo u baabac dhigi karin dana aan ku dagaalana aysan naga dhaxaynin inaan fahanno in dowladda maraykanka aan wixii ay sameeyeen ama siyaasadihii khaldanaa inaan ku soo dhaweyno inay bedelaan aanan ka faa'iidaysanno dhaqaalaha ay bixiyeen iyo mid ka badan in laga qaado oo waddanka lagu hormariyo soomaalidu waxay ku maamaadaan maroomi ayaa waxaa la yidhi waxaa fuulay duksi iyo sakar maaqan midu ahaa markuu muddo saaraya marka duksigii ama sakartii waxay tidhi maroomi ow istaag waxaan rabaa inaan kaa duulo oo kaa tageen maba ogeyn buu yidhi inaad dushayda saaran tahay xaaqadu waxay tahay marka dowladda maraykanka xilligan hadda way isbedeshay innaguna taan u fakarayno waa inaan wax badan ka bedelnaa waana inaan isku daynaa inaan dalkeenna iyo dadkeenna horumarino oo dhisno taa macnaheedu maaha inaan ka talaansunayno mabaadideenna diinteenna akhlaaqdeenna qiyamkeenna hadafkeenna laakiin inagoo inteenna wadana oo ku ixtiraaman oo nalagu qadarinayo haddana in adduunka ma nihin micnaha kolan ka lulata oo meel geesa ku taalla inaan siyaasadda caalamka fahanno midda reer bariga iyo midda reer galbeedka aada iyo aad muhiim u tahay aad baad umahadsantay xasan xasan ugu dambayntii marka mujtamaca maraykanka sideeday u arkaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba
mujtamaca maraykanka iyagoo ku xiran saxaafadooda iyo siyaasiyiintooda in badanoo ka mida markay maqlaan soomaaliya waxaan qalbigooda markiiba kusoo degdegaya mucadbadeed argagixiso iyo arrintan hadda oo ah congreskii maraykanka ahaa oo oo macnaha la duqeeyey ama dad aan waxba xeerinay inay yihiin oo kaleeto laakiin arrintaa waxaa kaalin weyn ka qaatay inay baabiyaan siyaasiyiin fara badan oo soomaaliyeed iyo siyaasiyiin fara badan oo runtii maraykan ah oo leh soomaaliya argagixiso ma aha dowlad la-aan baa ka jirta dhibaataa ka jirta civil war baa ka jira sidoo kale burcadbadeedana waxaa keenay laba arrimood sunta reer galbeedku iyo reer barigu ku aasayaan badda soomaaliya iyo kalluumaysiga kayru sharciga ah oo soomaaliya laga kulluumaysanayo maraakiibta waaweyn ay sarraafayaan badda soomaaliyeed iyadoo mar kastana la cambaaraynayo burcadbadeeda haddana jaaliyadda soomaaliyeed oo mar walba siyaasiyiinta tarsane ee dowladda maraykanka ka dhaajixinaysa soomaaliya inaysan ahayn argagixiso dad xun inaysan ahayn in ay macnaha dowlad u baahan yihiin inay dad wanaagsan yihiin doodoodii waa tabaysaa haddii mujtamaca soomaaliyeed uusan waxba xeerinin qofkii riximka u ahaa oo u dhowaa ama wax la qabanayay iyo kii ka fogaa hadday si ula tacaamulaan doodii waa laga helayaa marka aadaan uga fiirsan ayaan leeyahay waxyaaba fara badan indheheennana aan adduunka ku xiro soomaaliya aan keliyaynaan isku koobin laanna adduunku maanta waa la wada leeyahay sida aad in badan ka daragsan tihiin ma jiro cid keligeed goonna isu daai karta aad baad u mahadsan tahay kaasna waxa uu ahaa xasan dooye oo cilmi baaris aad ku sameeyey dhinaca arrimaha badda caawana ka warramayey arrimo fara badan oo ka mid tahay heshiiska iyo weliba kongressmanka dalka maraykanka u dhashay ee la yidhaahdo donald bayn oo muqdisho yimid xasan waxa uu ku sugan yahay dalka maraykanka wuxuuna u warramayay idaacadda danan